Aboore horta waa meel istiraatiiji ah oo shan taraala oo wadno ah oo hiiraan dhinacyadiisa kala duwan looga goosho tusaale ahaan dadka dhulka yaqaan haddaan u u ifiyane laamiga laamiga oo bulobarda ka baxa oo halgan beera yabaal mara oo halgan mara oo garasiyaani mara oo beledweyne saa ku taga markii bulobarde toban kilomitir laga baxo ayaa dhinaca qorax baxa qorax dhaca wadda ugu leexataa laamigay ka leexataa iyo sooman dhagaxa la yidhaahdo iyo laamigay u dhexaysaa waa meel istiraatiiji ah oo jidka bari oo dhan maxaa qokori dhinacaas wixii aada cadduunka dhinaca calijaney dhulkaasoo dhan dhulka la degan yahay oowaadlsa degan yahay waddadaas aboorey marta unbaa loo wada maraa aboorey marka waa meel santaraala noocaasa meeshayna deganaayeen aboorey haddaan rabti waa noocaas laamigana waxay u jirtaa ilaa toban iyo shan kilomitir iyo sooman iyo laamigayna u dhexaysaa marka waa meel istiraatiiji ah meel istiraatiijiya oo waxaad ka garan kartaa inta xero oo la agdejiyey waxaa laga difaaci karaa dhinaca beledweyne waxaa laga difaaci karaa dhinaca kore oo caligeney iyo coomaad ilaa laamiga iyo beer gadiid ilaa dhinacaas waxa waa laga difaaci karaa dhinaca maxaas waa laga difaaci karaa dhinaca muqokor waa laga difaaci karaa waxaan waddadaas marin ama aboore ag marin ama ayadaba marin ma aadi karaan dhinacaas ma garan waa gartay albaabka laga galo waaye laamiga wixii ka bari ah hadda kolley waad haysaa xogta weeraro culus inay mataqaanaa ay ka dhaceen inkastoo tafaasiisha oo dhammaystiran aan dhegeystayaasha aynu usoo gudbinayno oo ay isi soo tarayso ha yeeshe seed u aragtaan weerarkan iyo weeraro culus oo ka horreeyey oo ka dhacay shabeellaha dhexe maalmihii ugu dambeeyey oo shalay ay ka mid tahay
waxaan u aragnaa nasri ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyey waa guul ummadda muslimiinta u soo hoyatay dhabarjab iyo naxdinna ku ah gaalada iyo wixii raacsan oo kabakaab u ah intaas ayaan u aragnaa waa nasri ilaahay nagu sharray markaan samirnay ilaahay barinay kitaabkiisa shareecada kor dhulka loo diiday inuu ku dhaco nasrow ilaahay bixiye ayaanu aragnaa waana jabkii ugu weynaa ee ku dhaca nimanka murtadiinta iyo gaalada adeegta soo adeegsatay jabkii ugu weynaa ku dhacay waaye insha allahu khaasatan kuwii sambaloolsho iyo dabageed ay hogaaminayeen khaasatan saakay waxa gaaray sida igu soo haadaysa oo walow ay macluumadu weli dhiman tahay inay jab iyo naasardeel la kulmeen ayaan dareemayaa jab weyn ayaa gaaray insha allah wixii faahfaahinona gadaalaan ka weli doonaa hadii alla yidhahdo